dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo toddobaad kale caawa waxaan barnaamijka ku bilaabayaa cudurdaar ku saabsan inaanan idinsoo gudbin karin qeybtii labaad ee waraysigii fanaanada caanka ah ee hibe maxamed hudoon hibe nuura ee aan toddobaadkii hore idiin ballanqaaday waxaan waraysiga hiba ee toddobaadkan u baajiyey fanaanada oo la tacaalaysa odaygeeda maxamed warsame xandulle oo loo yaqaana baashe oo shil gaari ku galay magaalada london si aan qalbigeeda u dhowro caafimaad deg dega ayaan ilaah uga baryayaa barnaamijkana waxaa caawo marti igu ah ambaasador cali siciid faqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudan cali siciid faqi inta ku taqaana iyo inta aan ku aqoonin bal si guud waxaad u dulmartaa cali siciid faqi marka la maqlo cali siciid faqi yaa waayo macnaha qof qof noocee waayo cali siciid faqi waa qof hambal ah oo maaragtay nin soomaaliyana maaragtay waa mas-uuliyad ka soo qabtay safiir ka noqday midooda yurub nin saaxiib ah oo cayaalka xaafadda ah marka waa soo koobta cayaalka xaafadda marka waa kusoo dhaweynaya mar kale mudane faqi waxaad ka warantaa marka inta badan soomaalida hadda joogta ama siyaasi ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan dadkii soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar da walba waxaa lagu mashquulo siyaasadda maxay kula tahay sababta soomaalida ee siyaasadaas loo wada daba taagan yahay runtii obsessionkaas waa ka yaaba aniga mar kasto tan iyo sagaashankii markii dagaalka maaragtay uu dhacay soomaali meel kastoo isugu timaado sheeko kale lama qabto mid walba waa siyaasi siyaasadun baa laga sheekeynayaa siyaasadda soomaalida ay ka sheekaysana waxay tahay kutiri kuteen waxaa lagu dhahayaa dowladdii ayaa waxaas rabta inay samaysa run miya war aniga xafiiska ma fadhin meesha ma joogin haddaa rabtid aniga dacaayad inaan faafiyana dee ani diyaar muihi marka dadka ay siyaasad ka sheekaynayaan ama dadka marka ay ku mashquulaan hal dhinac oo noloshii ka mid a kolley waxaa loo baahan yahay dhinac kale in la aado si dhinacaas loo batay looga soo yaraado ama ugu yaraan loo helo wax isku dheeli tiran loo helo qaabka aad is leedahay waa looga soo jihayn karaa siyaasaddan ay ku wada jeysteen ama la wada aaday maxay kula tahay runtii aniga waxaan aaminsanahay in sportska la tixgeliyo waa aragtaa meel kastoo adduunyada maanta haddii maraykanka maarag dadkii sportska seasonka sportska jiro haddaan loo loo badin lahayn loo sameyn lahayn marna lacagaa laga sameeya ko dad badanaa laga shaqaaleyn karaa labo haddana sportska waxaa waa qofka maskaxdiisa caafimaada u jihaynaysa waxbuu ku mashquulsaya waxbuu xiiseynaya wadan kastoo adduunyada ku nool waxaa arkaysaa sportska aadaa loo qiimeeya marka waxaa muhiim ah soomaaliya inay ku mashquusho sportska sportska mid kalena waa ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay isdhexgal waagii dowladii kacaanka goboladaa laisu keeni jiray goboladii waxaa waqooya laga yaaba xamarjab in la keeno reer shabeellada hoose wardhiigle la geen jiray marka isdhexgal fiican ay ahayd ummadii in kaas lagu soo celiyo waagii aad dhalinyarada ahayd fadhi ku dirarada ama meelahay dhalinyarada marka isku timaado maxaa laga sheekeyn jiray jaceelaa laga sheekeyn jiray a anaga hadda maaragtay magaala magaalo xeebeedaan ku dhashay magaalada baraawe xamrijabna waa ku koray waxaad arkaysaa maarag xadaarada meeshay ka timid ayaan joogay jaceelka wuxuu iska ahaa dhallinyarnimada qofka waxyaabaha uu ku haminayo maaragtay maantao dhan gabar uu maaragtay uu jeclaado ayuu maaragtay daba ordaay wuxuu ahaa qof niyad ahaan iyo qalbi ahaan aada u furan jaceelka hadda ma ogtahay markii oo gabadha aad jeceshahay aada guursatina qoos qurxoon hadduu dhasho sii wadid bay u baahan tahay qoos qurxoon caruur qurxoon uu dhalaa dhinacaan aboorkiyo samirkabaa ku iibsadee owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa
marka runtii muhiim waxaa ah horta qof kastoo waa jaceelku waa wax rabaaniya qofku abuuran laakiin waxaa muhiim ah qoyska in la tixgeliyo qoyska in la ilaaliyo quruxdiisa jaceelka qoyskana waa shay aada u qiimo badan meeshii wakhtiga lagu dhumin lahaayay fadhi kudirirka waxaa fiican wakhti qiimo leh oo tayo leh qoyska in lala qaato waxaabad leedahaaba marka haddiiba la sheekaysanayo oo fadhi kudirir la joogo ama meelay dhalinyaro ku sheekaysanayso meelay wax ka soo baxayaan haddii jacayl laga sheekeeyo oo wiilkii gabadha uu jeclaa uu hadal hayo kuwo kale aan xataa weli aan faraha mid ku hayn ay dhiiro gelin kartaa marka halkaasay baashu ka socon kartaa oo looga gudbi karaa siyaasaddii fadhi kudirarka exactly waxa waaye markii sheeko jaceyl bilaawdo dadka waxay leeyihiin mataqaanaa dad waxaa ku jiro fanaaniin ah gabayaa ah waxay wax ka- fikirkooda ku cabiraan gabayga ama heesaa marka heesaagii ma heesayaashii hore haddaad fiirisid waxay aada uga sheekeeyaan markino nin dhalinyaro ah oo gabar jeclaaday iyo dhibku ka ka maray iyo siduu mataqaana gadaal dambe isu heleen marka waxyaaba muhiim ah waaye waa culture oo dhismaayo oo u baahan in lasii ilaaliyo ma garatay waxaa tiri een, waagaad dhalinyarada ahayd iyo hadda farqi weynaa u dhexeeya hadda waxaa aada looga sheekeeyaa siyaasad haba laga sheekeeye haddana waa kutiri kuteen iyo waxa aan la hubin waxay yihiin waagii hore markaad dhalinyarada ahayd weli dhalinyaraad tahay sidaa ujeedo laakiin markaad soo kacaysa wiilka yaraad ahayd meelaha waxaa looga sheekeysan jiray dhalinyarada filmaan ay daawadeen atooraha eh, siduu gabadha u u eryanayo marka dambe siduu u helayo waxaasaa looga sheekeysan jiray meelaha ay dhalinyarada isugu yimaadaan marka ma ka mid ahayd dhalinyaradaas een, ka sheekeyn jirtay gaar ahaan adiga si gaara ma uga sheekeyn jirtay aniga waxaan ku yidhi waxaan ku dhashay magaalo xadaarad ah xamarna waa kusoo koray marka waa iska qiyaasi kartaa wiil maarkinoo dhalinyaro oo maaragtay eh, maasha allahna waa ahaa Hay.
marka maxaa ii diidaya waxaas inaan ka sheekeeyo maasha allah nu ah maxaa ka wadaa timo badanaa lahayd waa atooreynaysa
wiil maasha allah le kusoo reeb ya marka sidaas darteed w- waxaan ka mid ahaa moogta jiilka soomaaliyeed oo markaa mataqaanaa soo qaangaaray oo maaragtay runtii hadda qofka hadduu qaangaaro waxyaabaha uu rajada uu waxbarasho iyo mataqaana iyo gabar aad jeceshahay unbaad mashquul wakti ku dhuminaysaa marka markaas een, een, farxad sidee ah aad macnaha aad adiga iyo ilaa hadda adaan ku haynaa dhalinyarada meesha joogta marka ay ka sheekeynayaan een, arrimahaas jaceylka oo kale iyo marka aad fiirisid marka hadda siyaasadda laga sheekeynayo farkudarada la joogo isbarbardhig bal ku samee horta waxaan kuu sheegay qofku markuu wax jecel yahay nolol goori buu ku- ku- ku jiraayo oo- oo farxad ah ma garatay jiha kale oo jiho kale sidee dadka marqaansan oo kale oo nolol kale ku maqan yihin oo kale waayo laakiin hadda soomaaliya siyaasad markii la leeyahay siyaasad lagama sheekeyso soomaaliya waxaa laga sheekeeyaa sidee wax loo burburiyaa waagan yareen siyaasad lama oqoon nin walba wuxuu ka sheekeynaa gabadhuu jecel yahay maara- me- me- maaragtay iyo eh, qorshaha uu ka damacsan yahay guurkii wixii iyo mataqaana hadday wax baranaysay eh, maantao dhan wuxuu jecel yahay inuu ag joogo waxaasa laga sheekeynaya markino sanadkii dhammaadan ku sugay adigu ye kugu meelsimaaye sida sida sida ma u ogsontaaye sariirtaba kolkan tago seexdaba habeenkii saqda dhexe kolkay tahay sanalaayo ma og tahay sariirtaba kolkan tago seexdaba habeenkii saqda dhexe kolkay tahay sanalaayo ma og tahay subaxdii arooryadii saddex saac markay tahay saantaadan goobo sahminayo ma og tahay
marka dhalinyarada hadda laga yaabo inaysan weli guursan ama een, hadda guursatay oo dhalin yar oo nolosha u cusub tahay ee haddana siyaasaddii kusii jeeda taladaad u haysid maxay Ani- tahay ee ay siyaasaddan oga soo bixi karaan jiho kale ay u abaari karaan oo noloshiiya horta aniga waa u sheekeeya waxaan dhahaa siyaasadda waxaa la galaa mar adi isu soo dhistay meel isgaarsiisay oo maaragtay dhaqaalahaan isku filan tahay oo qoys aad leedahay caruur aad soo dhashay markaasaa la galaa siyaasad laakiin soomaaliya hadda nin walba wuxuu rabaa siyaasad inoo gala haddaad tiraahdid waxaasa sameyna wuxuu haystaa inaad adig ka bursanaysa waxaan dhahaa war berinta haddii adi lagaa qaado intee u socotaa meelahaasaa wareegaysaa intaa jaga sugaysid toban sanaa kaa dhamaanaysa labaatanaa kaa dhamaanay marka ma fahmaayan laakiin ma kala jecelo haddaad ee mushkilada taalana waxay tahay ayaalkii fursad kale ma arkaan waxa ugu sahlan laisleeyahay meelaha wax laga heli karo oo oo oo siyaasad amay tahay marka dhaqaalaa wada khasab dhaqaala wado iyo maaragtay statuskaagana kor buu u kacayaa ninkii hadda shalay caadi iska ahaa isagoo da- isagoo daba ordaayo u arkaaya marka tii ayaa wax kasta ka weyn inkastoo soomaalida ay tidhaahdo nin tuurle taba u seexda ma waayo qof kasta marka uu rabo inuu hawl galo uu og yahay meeshuu ka bilaabi lahaa haddana dhalinyarada rabta inay maanta nolol dhisaan jacayl bilaabaan een, gabar iyo wiilba xaggee is leedahay amaad u tilmaami lahayd adoo khibraddaadii hore adeegsanaya waxaa ka bilaabeen horta qofka soomaali jooga hadda waxa inuu wax jeclaan karo ma maleynayo sababta waxaa waaye maantao dhan wuxuu arkayaa traamuu qabaa wax la dilay wax la dhibaatay marka qalbigii naxariista ah wax jeclaan lahaa meesha inuu ka tagaan aaminsanahay sidaas darteed dadkan traumaha kusoo koray runtii dhibay qabaan jeceel uma dhowo hadalkaaga waxaa iga soo baxday markaan soo koobo salaada cali jeelle oo sidoo kale barnaamijkan caweyska aan ku waraystay horta barnaamijka caweyska ma dhegeysata adiga waa dhegeys ma waa maqlaa laakiin joogto uma dhegeysto janaal shub markaa wareysataan dhegeyste maxaa ka xusuusataa inuusan weligiis wax jeclaanin
aada maasantaha marka salaad cali jeello isla barnaamijka aan ku waraystay wuxuu yiri jacaylka jaanis nabadeeduu rabaa ma ku waafaqsan tahay absolutely aad baan ugu waafaqsanahay waa runtii wakti oo nabad ah environment fiican degan sida hadda ma arkin oo aad u jeedid eh, magaaladan columbus ohio say u degan tahay qof isku maqan male qof lagu maqan yahay maantao dhan isaga lagu maqan yahay target ah goorma wax jeclaada adig ma fiirsatid mesajyada kuusoo dhaco text ma whatsappka dhibaatadu keenan kuu sheeg maseje waxaa kuusoo dhacay kulli wada cabaad ah ama aflagaada ah marka goormaad adi niyadaada ma deganeen goorma waxaa jeclaanaysa marka waxaad leedahay maseejadaasoon harin iyo iyadoo nabad la helin jacaylka xoogaa weli eh, inuu sii fogaadaa dhici karta laba magaalo isu jiraan mataqaanaan eh, laba saacadood isu jiraan ama nus saac isu jiraan diyaarad diyaarad inaa qaadatay waa waa gaboobe gacalman ka gartay gibilkayga waxay oo ka soo go'aya guurabaaye maxaan ku galay gibilkayga waxay oo ka soo go'aya guurabaaye maxaan ku galay allah waa gaboobe gacalman ka gartay waa gaboobe gacalman ka gartay
goormaa dhegaysan jirtay aniga mid eightieska waa xilliyadii heestaas malaha ay shidneed aan u malaynaa waa shidneed waa shidneed laakiin heese badan aan shidnaa heesaha banaadiriga marka la fiiriyo waa xilligii hees faadimo qaasim ilowle luul jeylaani aa la dhegeysan jiray axmed naaji iyo am- waxaa la dhegeysan jiray iyo ma- ma- maxaa la dhihi jiray magaceeda faadimo qaasim ilowle heesoodaa la dhegeysan jiray ma garatay marka waxaa kaloo jirta heestoo kale iyadana la dhaho maxay dhahaayeen meeday idin aadan u jeclaan jiray haddaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowde
aday magan iyo marti ku tahay mogaan amiirkii bay la tagtee meeday hooyada meeday away maan qaade meeday hooyayna meeday meeday ameday mahaye meeday kama marin karin ameeday mahaye meeday kama marin karin meeday mayay subaxoo meel ku qooriyo mareer ubaxii baan ku moode ah haddaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowde amar wa dumaroon kuma taala mar ma xiran markaas waxaa waaye hadda cirkaa la maraayo si kale mataqaanid cirkaa la maraaya cirka waddaa ku taala miya
cirkaa la maraayo ma maaragtay markii wiilka dhalinyarada uu aad wax u jecel yahay waay soo ma haye marka hees kastoo marka ee raadiyaha ka soo baxda oo dhegta ku soo dhacdaba waa adaa iskale inaad ina- inaad Adaa leedahay iskale.
ay kula ahayd exactly adaa waxaad leedahay adaa lagu tiriye maaragtay waa ku haysatay heestoo kale waxaa jiri jirta is- isagana uu qaadi jiray xasan aada shamada Ay.
isna la dhihi jiray jeclahan dhammaanba dhaxda igu marano kii horaa i dhaawacay kana waa igu dhaartee yah haye allahayow dhib badana allahayow dhib badana yah adoo Eh?
dhoofay waxaa shaqa dhul shisheeye kaa helay marka safar baa u socotay mise waa heesta la iska jeclaatay may may safar safar adoo maqana lagu helay miyaa iska dheh allahayow dhib badana adoo dhoofe caashaqa dhul shisheeye kaa helay dhul shisheeye kaa helay waban soo dhaqaaqe dhibanaailadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dayaarade meelaygu dhixigu dhaqsaygu yimide dhereema xaasiga waban soo dhaqaaqe dhibanaailadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dayaarade meelaygu dhixibu dhiqsaygu yimide dhereye maxaasiga
haye shiiska dhe lagama sheekeyn karo
ya heesto waxaa jiri jirtay heesaha waxaa dhegeysan jiray axmedi abuukar iyagana waa dhegeysan jiray heesto qaahira ladahay maaragta qoraxdii dhacday ba qisay subaxdii keentaa nafba waxaa u qaali ah qofkii ay jeclaatay ya heesta qaahira lahadina qof waxaa shaqa laayeen waxma qarin karo wax ma qarin karo shibiska dheh ya maan- maanta xusuus dheeraa gashaan baster fiqis aan malaynayo may mayse waa adeeg waa waa heesaha maaragtay waagii markaad eh, adig qof iska reer banaadir yaad tahay heesaha waa iska dhegaysanaysaa eh, qiimahooda iyo wax- waxyaabaha loola jeeda saa uma taqaanid qaarna waa fahmaysa qaarna ma fahmaysid laakiin gadaal dambe asxaab waxaan bartay oo oo maaragtay aada ugu dheeraa sugaanta haye nimankaasaa aada iigu sheekeen jiray ii fasiri jiray maaragtay runtii eh, heesaha iyagaa i jeclaysay maaragtay ada ada Eh?
adaa ula tegay miya ile heesaha ilan heesta waxaa rabtaa inaad fahanto ood ogaatid een, ah, siday kuu qusayso marka adaa ula tegay miya mise sheeka isaga imaan jirtay ay sheeka isaga imaan jirtay eh, dad waxaa jir moogtahay oo fanka aada ugu dheereeyo oo shee- fi- sheek- he- heesa waxaa jira hataa dadka taariikhdeeda kaaga sheekeynayo maaragtay heesahaas aad sheegtay een, inkastoo sidaad sheegtay hees kastoo raadiyaha markay ka baxayso aad moodi jirtay in adiga ay ku qusayso laakiin midaad si gaara uga heli jirtay ama kuwa gaara oo xusuustaada aan ka go-in oo markaad dhegaysato ilaa iyo hadda aad mooddo in maalintii aad dhex joogto ma jirtaa master fiqi Eh, runtii tan hadda aan kuu sheegayo maaragtay heestii ahayd maaragtay meeday yaa meeday meeday
ha meeday meeday iyo heesooyin heesooyin badanaa iska jira maaragtay kii reer xamarka ah, maaragtay eh, aawaye inankii aan is is is maxay ahayd is eh, inankii aan is arkona ee allah u naxariisto Ya.
faadimo qaasim qaadan qaasim haa dhul jeylaanna heeseeda aaday u fiicnaayeen waxaa kaloo jira hees aan ka heli jiray oo isagana uu qaadi jiray professor talxa dhankaroon dhankaroon haweenka shub waxaan yidhaahdaa maryaan kugu shukriya hees aada u qiim badanayd odayga ma- saaxiibkay qaaliga ah maaragta profesor dalxa ayaa qaadi jira maaragta heestaas maxaa ku jeceshahay aan ku hakade maya heesta waxaan ku jeclahay horta runtii miraheedana aaday u adag yihiin afsoomaali aada u adag ayaa maaragtay horta lagu heesayaa tan kale waxaan ku jeclaaday sugaanta maaragta sida wax loo qeexayo descriptionka iyo wixii oo dhan maaragta hees ma aha maaragtay iska khafiif ah oo heesahan maaragtay qof kasta fahmi kara maaha hees aad maaragtay miraheeda iyo lawaxankeeda iyo maaragtay iyo murtideeda aada u qiib badan shaankaroon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuguriyaya shirkaanka ammaana sheedaanka tilmaama shirkaanka ammaana sheedaanka tilmaama markii aan isla showre sheekay istukaliigay
riwaayadahan waa geli jira mota haye safka safka la gel waxaa arkaysaa riwaayadda waxaa safka dheer loo geli jira waad yaabaysaa maaragta cajiib dadkii safka dheera ku jirta marka ilaa dhagax tuur safan jiray
ilaa dhagax tuur la safan jira maaragta
riwaayaddii safka ugu dheer aad ku jirta ama muddada ugu badan aad ku jirta tay ahayd ee tikitka yaa xasuuskanaade waxaas waa mar horey ahaayeen maskaxdooyin ka tagta waxaan ka heli jiray ninki la yidhaahdo shumey ninki qaadi jiray muxuu ahaa eh, aweys qabiis haweens khamiis kitaabkiisa maaragta aadaa uga heli jiray codkiisa maaragta
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa ambasadar cali siciid faqi oo ah xildhibaana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waa cashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Kaligiisa ku karoon oo kaalay, kaalay kabeebe.